waa lacag adag si aad ogtihiin adeegaasina waxaa keenay dee sidii loo ilaalinayay siduu ku dhismay dhismihiisa iyo sidii loo ilaalinayay ilaa intuu jirayba faranka jabuuti markii la asaasay wuxuu ka mid ahaa lacagaha ku fadhiya dahabka ku fadhiya oo contravalugiisa oo dhan lacagta hoose la bas monitairka boqol kiiba boqol dahab buu ku dhisnaa ilaa iyo kontonadii dabadeed waxaa dhacday inay lacag badan oo dahabka ku dhisnaa ay iskaga wareegeen dhismaha dahabka ay ka wareegeen ay suuqa wareegeen appreciationka suuqu oo la idhaha flotin money currency waxankaasi marka faranka jabuuti isagu wuxuu ku hadhay dahabkii dahabkii markii lacag ka wada wareegeen waxaa ku hadhay oo keliya dolarka maraykanka ayaa ku hadhay xiriirkii ay la lahaayeen dahabka ilaa iyo kun iyo sagaal boqol iyo labaiyo toddobaatankii marka faranka jabuutina sidaa darteed ayuu raacay dolarka oo dolarku isku xidhay marka faranka jabuuti adeegiisa marka hore halkaasuu ka yimid waxaa dhacday labaiyo toddobaatankii markii uu dolarku dusnaa uu xiriirkiisii daabka ula lahaa uu ka baxay in aanu isniri waagaasi dee waa faa'iido in faranka jabuuti kor loo qaado marka markaa kor baa loo qaaday kun iyo sagaal boqol iyo labaiyo toddobaatankii faranka jabuuti wuxuu ka tegey laba boqol iyo koob iyo labaatan ilaa boqol iyo sagaal iyo toddobaatan buu noqday qiyaas ahaan sanad dabadeed haddana dolarkii baa dib u dhacay haddana jabuuti way ka faa'idaystay oo qiyaastii aan haysanay ayaa noo fasaxday inaan haddana faranka kor u qaadno marka iminka halkan maanta faranku joogo boqol iyo toddobiyo todobaatan iyo puan toddoba boqol iyo koob iyo labaatan ilaa xilligaa dabadeed markii dambe dolarkaan iskala soconaa hadduu dolarku kor kaco waan la soconaa hadduu hoos u dhaadhacnaa waan raacnaa sidii marketku maaragtay ula socdo dolarku man faranka jabuutina u adagyahay baananka badan ee soo degay dalka ayaa si wanaagsan ula jaan qaaday oo ka qayb galay fiditaanka iyo isbeddelka cilmiyeysan ee la xidhiidha horumarka dhismayaasha magaalaynta ee kolba ay ku sii tallaabsanayso jamhuuriyadda jabuuti dhismayaasha kor u yaalla ee sanadadan dambe ku soo badanaya magaalo madaxda jabuuti waxaa qayb ka ah cimaaradaha ay dhisteen bangiyada ka howlgala dalka iyadoo arrintaasi ay wax weyn ku soo kordhisay bilicda iyo isbeddelka muuqde ku yimid horumarinta nidaamka magaalaynta caasimadda jabuuti waxaa si cad maanta looga dareemaya jamhuuriyadda jabuuti faa'iidada iyo waxtarka ka dhashay baananka badan ee soo degay dalka iyadoo arrintaasi ay soo bandhigtay wejiga cusube cududa dhaqaalee jamhuuriyadda jabuuti ay ku tallaabsatay shan iyo tobankii sannadood ee u dambeeyey waa kan mar kale guddoomiyaha bangiga dhexe dalka axmed cusmaan cali oo tilmaamaya doorka muhiimkee baananku ay ka qaateen wacnaanta shaqa abuurka iyo dhaqaajinta qaybaha sida gaarkaa loo leeyahay isagoo dhinac kalena xusay waxyaabaha u qorshaysan mustaqbalka dhow baananku way markay bateen ay shaqadooda badato waxaa laga helayaa faa'iidooyin badan marka haddaad eegto xagga shaqooyinka marka laisku wadageeyo dee waad arkaysaa waa inta qofay ka shaqaysaa iminka baananka jira jabuuti tiradooda sanad kastaba ay sii kabcayso marka waxaa la odhan karaa de waa waa activiteeyo kobaca waddanka ka qayb galaa ilaa boqolkiiba shan iyo toban boqolkiiba labaatan ka qayb gala haddaad noo yar tilmaanto waxyaabaha inii qorshaysan eed doonaysaa inaad hirgelisaan wakhtiyada dhowee soo socda qorshuhu walaha way badan yihiin waxaan nahay waddan yaroo kobcaya oo hore u socda markaa tagu wareysa waxa weeyaan wixii la dhisay in la adkeeyo oo hadii jir la ilaaliyo wixii lasoo dhisay in la adkeeyo nidaam lagu adkeeyo reglementation kala adkeeyo surveillance kala adkeeyo talabaadna waxaan adduunyadan socotaa horumar baa socda marka inaku waxaan ku jirnaa dee inaan la socono adduunyada sidii nidaamka lagu shaqeeyo siduu isku bedelayo inaan la socono waxaa la doonaya in la gaadho meelaha waddanado dhan ay gaadhaan ee lagu wada shaqeeyo wax kastaba dee telefoonku lacag ku noqdo internetku aad wax ku bixin karto sidii ay u yaraato lacagtan aad jeebka ku qaadanaysay iyo sidii ay u dhib yaraato adigoo xaafadaada iska jooga inaad baankaagii aad gacanta la gasho waxaa doonto jabuuti ha noqoto dibad ha noqoto meel kasta ha noqote taana waxaa noo raaca inaan adkayno cilaaqaadka jabuuti si loo arko baananka jabuuti sida loo ilaaliyo sida looga ilaaliyo wixii dhibaata u keeni kara ha noqoto lacaga lasoo xaday corruption ha noqoto lacaga loogu talagalay in la geeyo dad hub lagu soo iibsado waxaasoo dhanna waa wax imika sharci shuruucdoodii la adkeeyey adduunyadoo dhan jibuutina qayb bay ka tahay oo xoog baan u ilaalina rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti